galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda iyo galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa galab jimco ah bisha disembar ee sanadka aauaana waa kow waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee iyo mitrban iyo bogga v o e somali com idaacadda galabta iyo wararka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah cabdulqaadir maxamed samakaal qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a munaasabad lagu xusayo maalinta caalamiga ah ee wacyigelinta baraaruga aidiska oo muqdisho lagu qabtay
dadka oo la nool ee la ogyahay guud ahaan dalkeenna soomaaliya ee h i v aids inay qabaan waa qofood qof waxaa maxaa la dhahaa rejistarada oo inoo diiwaan gashan oo dowada si fiican u qaadata qofoo ka mida
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta ku eegayno siyaasadda puntland iyo muranka ka oogan arrimaha doorashooyinka iyo sababta xal loogu heli layahay saaxiibada diidan dimuqratisayshonka ama sistamkii dowladnimadee puntland inuu maaragtay xulidii ka gudbo iyo habkii qabaniga ahaa uu doorasho qofyacooda aado sarfaygii ugu horreeyey oo wacyigelinta markii la gelayey inay maaragtay hara u dhigtaa dimuqraadiyadduna waxay u baahan tahay arkaan bay leedahay lagu galo laakiin qofki inuu iska yidhaahdo dimuqraadiyad isagoo ujeeddo kale leh macno ma samayso codka sartaa waad yeelaysaa waxaa dimuqraadiyad lama yidhahdo dimuqraadiyad waxaa la yidhaahdaa in hoggaanka hayo talada dalku inuu abuuro kalsooni dimuqraadiyaddii lagula tartami lahaa inuu meesha keeno
barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa maanta oo jimco ah u codaynaya qaadista xayiraadda horey u saarneed uga saarneyd dowladda soomaaliya iyo ciidamadeedaba ammaanka ay helaan hub sidoo kalena ay sheegeen diblomaasiyiinta in ka badan soddon sano kadib markii cunuqabataynta hubka lagu soo rogay dalka golaha ayaa cunuqabataynta saaray soomaaliya sanadkii kii si loo gooyo qulqulka hubka ay helayeen dagaal oogayaashii xukunka isku hayey ee xukunka ka tuuray kalgiitaliyihii hore maxamed siyaad bare kadibna dagaalka sokeeye geliya dalka xubnaha shan iyo tobanka ah ee golaha ammaanka ayaa lagu wadaa in maanta oo jimco ah ay ansixiyaan laba qaraar oo ay soo diyaarisay dowladda britain sida ay sheegeen diblomaasiyiinta mid ka mid a qaraarada ayaa ah in soomaaliya laga qaado cunuqabataynta hubka oo dhan halka kan kalena uu yahay in dib loo soo celiyo cunuqabataynta hubka ee saaran xaragada al-shabaab ee xiriirka la leh al-qaacida mid ka mid a qaraarada qadiyada ayaa qeexaya in si looga fogaado shakiga aysan jirin cunuqabataynta hub oo saaran dowladda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya qoraalka ayaa sidoo kale walaaca ka muujinaya tirada xarumaha lagu kaydiyo rasaasta ee soomaaliya waxaana uu dhiirigelinayaa dhismaha dib u habeynta iyo isticmaalka baqaarada badbaadada hubka ee soomaaliya oo dhan waxaana uu ku boorinayaa dalalka kale inay ka gacan ka geystaan arrinkan al-shabaab ayaa tan iyo sanadkii waxay waday dagaal ka dhan ah dowladda soomaaliya si ay isugu daydo inay samaysato xukun ku salaysan tarjumaadda adag ee shareecada islaamka dowladda soomaaliya ayaa muddo dheer dalbanaysay in laga qaado cunuqabataynta hubka si ay u xoojiso ciidamadeeda oo ay ula dagaalamaan kooxda al-shabaab oo dalka ay uga saaraan dagaalka gaza ayaa dib u bilowday saaka kadib markii ay soo idlaatay xabad joojintii toddobada maalin ahayd ee u dhexaysay israa'il iyo xamaas diyaaradaha dagaalka ee israa'il ayaa duqeeyey bartilmaameedyada marinka khaza iyadoo dagaalka uu si xoogan u bilowday waxaa la arkayey qiiq madow iyo uuro iyadoo la maqlayay rasaas madaafiicul culus iyo gantaallo ku dhacaya gaza israa'il ayaa warqado ku daadisay koonfurta gaza oo dadka loogu sheegayo inay ka baxaan guryahooda taas oo muujinaysa inay isu diyaarinayso howlgal ballaaran oo ay halkaasi ka fuliso israa'il ayaa xamaas ku eedeysay inay jebiyeen xabad joojintii ku meelgaarka ahayd oo ay rasaas ku fureen dhulka israa'il saacad ka hor intaysan dhicin xabad joojinta israa'il ayaa sheegtay inay qabatay gantaar laga soo riday khaza oo kooxda xamaas ay soo tuurtay xabad joojin socotay toddoba maalin oo soo bilaabatay afarlabaatankii nofembar oo laba jeer la kordhiyey ayaa ogolaatay in tobannaan la haystayaal ah oo khaza lagu haystay lagu badasho ama lagu bedelo boqolaal maxaabiis israa'iiliyiin ah taas oo sidoo kale fududeysay gelitaanka gargaarka bini'aadanimo ee khaza militariga israa'iil ayaa sidoo kale sheegay in xamaas ay baabi'isay xabad joojinta kadib markii ay sii dayn waayeen dhammaan dadkii afduubteen gaar ahaan haweenka xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay dib u soo bilaabashada dagaalka khaza iyo xabad joojinta la jebiyey qoraal uu soo dhigay baraha bulshada ayuu ku cambaareeyey isagoo sheegay inuu weli rajo ka qabo suurtagalnimada in dib loo bilaabo xabad joojinta dowladda faransiiska ayaa jimcadii sidoo kale sheegtay inay ka xun tahay jebinta xabad joojinta u dhexaysa israa'il iyo xamaas waxayna ku baaqeen in dib loo soo celiyo dhinaca kale sarkaal ka tirsan waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegay in maamulka madaxweyne jo biden uu ku wargeliyey israa'il in washington ay toddobaadyada soo socda xayiraad dhanka fiisaha ah ama dalku galka kusoo rogi doonto dadka deggan israa'il ee xagjirka ah kuwooda ku lugta leh tacadiyada ka dhanka ah rayidka falastiiniyiinta ee ku nool daanta galbeed ee la haysto xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa kulan uu la qaatay ra-iisul wasaaraha israa'il benyamin netanyahu iyo golihiisa wasiirada ku wargeliyey in maraykanka uu qaadi doono tallaabo isaga u gaar ah oo ka dhan ah dad aan tiradooda la shaacinin rabshadaha ka ogan daanta galbeed oo shan iyo toban sano jirsaday ayaa kor u kacay kadib markii ay israa'il dagaal cusub oo go-doomina ku qaaday khaza taasoo ay kaga jawaabaysay weerarka aan horey loo arag noociisa ee kooxda xamaas ay ku qaaday israa'il toddobadii oktoobar kaasoo dad badan ay ku dileen dadna ay ku qafaasheen ugu dambeyntiina golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa lagu wadaa in jimcada maanta ay u codeeyaan in lasoo afjaro howlgalka siyaasadeed ee ka socda dalka suudaan ee ay colaaduhu aafeeyeen diblomaasiyiinta ayaa sheegay kadib markii kusimaha wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi u codsaday tallaabada horaantii bishan uu ku tilmaamay waxqabadka howlgalka mid iyo jab leh dagaalka ayaa shan iyo tobankii abril ka bilowday suudaan waxaana uu dhexeeyey ciidamada militariga suudaan iyo xoogaga taageerada deg dega ah ee r s f kadib markii toddobaadyo ay sare u kacday xiisado u dhexaysa labada dhinac oo ku saabsanaa qorshe la doonayo in ciidamada la isku dhafo taasoo qayb ka ahayd dadaalada looga gudbayo xukunka militariga looguna guurayo dimuqraadiyad iyo dowlad rayd ah xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres ayaa xaaladda suudaan ku tilmaamay mid adag isagoo warfidiyaanka u sheegay in suudaan ay isku haystaan laba jenaraal oo gebi ahaanba iska indhatiraya danaha dadkooda suudaan ayaa gashay xaalad adag tan iyo wixii ka dambeeyey shan iyo tobankii abril markaas oo dagaal qaraar uu dhex maray labada jenaraal ee horey heshiiska ugu ahaa xukunka kadib markii ay afgembiyeen dowladdii rayidka bishii oktoobar ee sanadkii laba kun iyo koob iyo labaatanka dhageystayaal warkeenii dunidana waa nageynta galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal halka aad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku bilownay sanad kasta maanta oo kale kowda bisha desembar waxaa dunida laga xusaa maalinta wacyigelinta iyo ku baraaruga xanuunka h i v aids sanad kasta waxaa halkudhig u ah fariin gaar ah sanadkan waxaa halkudhigga uu yahay bulshada hoggaan ha qabato hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sanadkan sheegtay in dadka xanuunka la nool iyo hogaamiyayaasha dhallinyarada ay muhiim u ahaayeen jawaabaha jawaabaha laga bixinayey daryaalka dadka la nool iyo ka hortagga xanuunka h i v aidiska meelaha sanadkan laga xusay waxaa ka mid ah magaalada muqdisho wariyaha v o eda xasan kaafi qoyste ayaana warbixintan noo soo diray
xuska maalinta caalamiga cudurka aidhiska adduunka ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana munaasabadda si wada jira u soo agaasimay wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka iyo guddiga ka hortagga xanuunka h i v aidhis ee soomaaliya munaasabadda oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada oo isugu jira dhakhaatiir culamaauddiin dhallinyaro iyo haween ayaa intii ay socotay looga hadlay dhibaatada cudurku uu ku hayo bulshada iyo qaabka looga hortegi karo gebagabadii munaasabadda ayaa dictor xamse maxamed cabdulaahi oo ah sargaalka wasaaradda caafimaadka u qaabilsan daryeelka iyo daweynta cudurka aidhiska waxa uu v o a uga waramay tirada guud ahaan dadka qaba cudurka iyo inta dawooyinka qaadata dadka la nool ee la ogyahay guud ahaan dalkeenna soomaaliya h i v aids inay qabaan waa qofood qof waxaa maxaa la dhahaa rejistarira oo inoo diiwaan gashan oo dowada si fiican u qaadata qofoo ka mida waxaa jira guud ahaan dalkeenna xarumood oo ku taala guud ahaan soomaaliya oo dhan ay ku jiraan puntland somalilan galmudug hirshabeelle gobolka banaadir kaas xarumood gobolka banaadir oo hadda aan joogno xamar waxaa ka mida goobaha laga helo cusbitaal banaadir cusbitaal martini iyo maxaa la yidhaahdaa xarumo m c j ah oo iyagana laga helo testin ama qofku inuu ka heli karo isbaaritaan fri ah iyo la talin fri ah marka guud ahaan kaas xarumood buu qofkii u baahan daaweyn daryeel maxaa la dhahaa istijaabin iyo la talin intaba uu ka heli karaa si firiya oo lacaglaana sidoo kale cali cabdi maxamed oo ka mida dadka la nool xanuunka ayaa ka warbixiyey wakhtiga uu xanuunku asiibay iyo qaabka uu ula tacaalay anigu labada kun iyo toddobadii yaan isku helay xanuunkan wax hadda barabaleen iguma hayo hadda madaxa waxaan hayo wacyigelinta oo banaadir hosbitaal waxaan joogaa wax hadda oo barabaleen caqabada bulshada kama qabo bulshada hadda inay soo dhoweeyaan oo aan laakiin caqabad kale dad badan oo waxaa jiro dadka aan la taliyo la talinta aan siiyo wuu ku dhahaya caqabadaasaan aragnay guriyaan naga soo buriyey qoyskayna saasna yeelay caqabadaas waa arkaa laakiin aniga wax hadda barbaland kale waa tahay adiga hadda aabba miyaa tahay aniga aabban aha waa laba carruur aad ii joogto oo nadiif ah xaaskaagana xaaskayga nadiif waa wax xanuun ma qabto waa tahay xaaskama waxaad guursatay inta aanu cudurka kugu dhicin ka hor mase markaa cudurka kugu dhacay kadib ee daawada aad bilowdaa guursatay xaaskayga waxaan guursaday markii xanuunkii ugu dhacay kadib aan guursaday waxaan xanuunna ma qabto ilaa haddana negatif oo fiicanta nadiif waayway og tahay inaan daawo qaato oon daawadeeda qabin wax oo ka qarsoon ma jirto hataa kulmaha oo hataa dadka laiskugu caata waa u wacabaa tusaabaa waa imaadaa waxba caqabad ay qabto ma lahan waana way fiican tahay nadiif maasha maxaa u sheegi lahayd dadka xanuunka la nool balse inay ismuujiyo diidaya oo ay soo bandhigaan walaa dadka xanuunka la nool waxaan u sheegi lahaa horta waxaan ilaaha kugu targalay in horta alla aaminto horta muhiimadda qofka inuu ilaahay aamina horta inuu qof muslim yahay uu ilaahay u keeno xanuunka uuna ka qaadi kara xanuunka ilaahay ka qaadi kara maayin hadduu asiga isfooqiyo hadduu isa caqabadeeyo wax isbeddel male ma imaanayo laakiin waxaa la rabaa inuu ismuujiyo daawadiisa qaato wax barabaleen inuu isgelinin dadka cudurka la nool ayaa si joogtaha ula kulma faquuq uga yimaada bulshada inteeda kale sida uu tilmaamayo axmed maxamed jimcaale oo ah guddoomiyaha guddiga ka hortagga cudurka h i v ids ee soomaaliya waxa waaye walaal barnaamijkan waxaan wadnay muddo adiga sideed iyo toban sano ka badan marka caqabadaha dadka xanuunka la nool haysto waxaa waaye takoor takoorkiina wuxuu sababay xuquuqdii ay lahaayeen inay meesha ku lunto maaragta hadday tahay waxbarasho hadday tahay caafimaad hadday tahay shaqo ayadoo maaragta xitaa guryaha qaar laga saaro dhibaatooyin fara badan ayay qabaan marka munaasabadan maanta anigoo ka faa'iidaysanayo waxaan u mahad celinayaa mas-uuliyiinta uu ka mid yahay profesor cusmaan dufle oo barnaamijkan markii la asaasayay odayaashii oo maaragti mudiga ka mid ahay wax badanna nala shaqeeyey naguna gacan siiyey sidii dadkaas xanuunka la nool wax loogu qaban lahaa guddoomiye jimcaale ayaa ugu dambayntii madaxda sare ee dowladda u diray fariin ku aadan in loo howlgalo sidii ay xuquuqdooda ku heli lahaayeen dadka xanuunka la nool mas-uuliyiinta qaranka waxaan ka codsanayaa in dadkan sideed iyo toban sanaan xambaarsannahay xuquuqdooda aan raadinayni in ay nala xambaaraan xuquuqdoodini si ay u helaan sidaan hadda aan kuu sheegay hadday tahay waxbarasho hadday tahay caafimaad hadday tahay shaqo hadday tahay maaragta deegaan wax kasto dhibaatada oo maaragta ay qabaan waa dhibaato gaar ah oo maaragta aan ilaa iyo hadda cid saas wax noogala qabatay aysan jirin marka waxaan ka codsanaynaa mas-uuliyiinta qaranka iyo ummadda soomaaliyeedba inay gacan nagu siiyaan sidii dadkan xuquuqdooda u heli lahaayeen xuska maalinta aidhiska adduunka oo maanta dunida laga xusayo sannadkii shan iyo soddonaad ayaa xambaarsan yididiilo iyo rajo ku aadan in cudurka gebi ahaanba laga adkaado sannadka labada kun iyo soddonka sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay barnaamijka wadajirka qaramada midoobay ee u n idis xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dhinaca kale meelaha laga xusay maalinta h i v ediska waxaa ka mid a magaalada jigjiga ee xarunta dowla deegaanka soomaalida ethoobiya wariyaha v o eda maxamed cabdiraxmaan gaata ayaa warbixintan soo diray
sanad walba waxaa adduunka laga xusaa kowda bisha disembar maalinta aidiska adduunka haddaba xuskan oo ahaa xuska soddoni lixaad ee maalinta aidiska adduunka ayaa waxaa lagu maamuusay xarunta dowladdeegaanka soomaalida ee magaalada jigjiga waxaana munaasabadani xuska ka soo qaybgelay mas-uuliyiinta xafiiska kahortag iyo xakamaynta cudurka h i v aidiska deegaanka xafiisyada bahwadaagta ay yihiin xafiiska kahortag iyo xakamaynta cudurka h i v aidis ee dowladdeegaanka soomaalida iyo martisharaf kala duwan waxaana halkudhig looga dhigay xuskani bulshadu hormuud ha ka noqoto ka hortagga cudurka h i v aidiska haddaba waxaa madashani khudbado ka soo jeediyey wasiirka xafiiska kahortagga iyo xakamaynta cudurka h i v aidiska dowladdeegaanka soomaalida cabdiraxmaan nuur cabdi isagoo sheegay in loo baahan yahay in si wada jira looga hortago cudurkani sidoo kalena wuxuu goobta ka soo jeediyey mas-uulku sooyaalkii taariikheed ee cudurkani iyo weliba dadka cudurkan uu hayo ee ku dhaqan deegaanka iyo xaaladooda maanta heer caalam waxaa loo asteeyey xuskani waa xuskii soddon iyo lixaad ee cudurka h i v aidiska oo laga xuso maalinka disembar sanad kasta oo oo taariikhda milaadiga ah muxuu yahay marka ujeeddada aan ka leenahay ujeeddada aan ka leenahay shaqadan uma taallo xafiis oo keliya waxay u taalaa dhammaan bulshada heerarkeeda kala duwan haddii ay tahay dowlad haddii ay tahay si guud heerarka iyo xaaladaha uu cudurkani soo maray markii ugu horreysay waxaa cudurkan laga helay kun sagaal boqol siddeetan iyo kowdii waqooyiga ama latin america ayaa laga arkay qof markii ugu horreysay dadka la nool guud ahaan caalamka cudurkan waxaa lagu qiyaasaa soddon iyo sagaal dhibic afar milyan dad ka badan inay cudurkan la nool yihiin sanadkan weliba labada kun iyo saddex labaatanka waa daraasaadadii cilmi baadhistii lagu ogaaday halka ay si cusub u qaadeen isla sanadkan hal dhibic saddex milyan in ka badan halka dadka la nool ee dalkeena etoobiya uu kor u dhaafayo lix boqol iyo toban kun in ka badan dhammaan si guud xaaladda deegaanka ee cudurkan markaan usoo dhaadhacno dad waxaa cudurkan sidaan xogaha caafimaadka ee xarumaha aan ka helay dad toddoba kun ka badan baa cudurkan la nool dadka inta badan dawooyinka lagula tacaalo ee deegaanka dawooyinka qaata waa dad kor u dhaafaysa laba kun iyo in ka badan ayaa la nool dadka si cusub daraasaadadii ugu dambeeyeen hadda samayna deegaanka ama ruuxii ugu dambeeyey sanadka markaan dib u eegno wacyigelintii faraha badnayd iyo wadatashigii bulshada iyo xafiisku uu qabtay rubacan warbixinta saan ka hayno xarumaha caafimaadka toddobaatan iyo shan qof oo cusub ayaa si hor leh looga helay waa saddexdan bilood ee hadda ugu dambaysay geesta kale waxaa isaguna ka hadlay madashani oo hadalla ka soo jeediyey wasiir ku-xigeenka xafiiska caafimaadka dowladdeegaanka soomaalida maxamuud axmed jiroon oo sheegay inaan la takoorin dadka cudurkan qaba haddaba maxaynu ka yeelinaa qofka uu ku dhaco ka bulsha ahaan qofkuu ku dhacay waxaynu u sheegaynaa inuu dhakhtarka la xidhiidho waxay xaq muxuu xaq inoogu leeyahay innaga wuxuu xaq inoogu leeyahay inaanan takoorin buu xaq inoogu leeyahay wuxuu xaq inoogu leeyahay inaan shaaha la cabno qadada la cunno la saaxiibno soo dhoweyno bulshaduu ka mid noqdo moraalka u dhisno sababtay xanuunka taabasho laguma kala qaado qufac laguma kala qaado dadku inay isu soo dhowaadaan oo ay meel wada fadhiistaan laguma kala qaado way caddahay waxa lagu kala qaado marka waxa lagu kala qaadayo inaan iska ilaalino oo relation ee dhinacaa inuusan qofka ina dhex marin laakiin ashaha la cabto moraalkiisa dhisto inuu shaqaysan kara aad dhisto shaqaad kugu soo tuto shaqada aad siiso baa loo baahan yahay gabagabadii xuskani ayaa waxaan sidoo kale dhankiisa wax ka weydiiyey cudurkan iyo waxa ay ka qabto diinta islaamka iyo sida ay tahay in looga hortago sheekh juneedi xamse oo ah xogayaha golaha sare arrimaha islaamka deegaanka waxa uuna yidhi nabigeenna calayihi salatu salaam wuxuu tilmaamay qoom ama dad hadday faaxisho dhexdooda faafto oo macsiyada iyo xumaanta iyo fuxshigu dhexdooda faafto waxaa iman buu yidhi xanuuno aan horey loo aqoonin baa iman doona buudha yani sidaa darteed nabigeena calayihi salatu salaam tilmaantaasuu ina siiyey innaga marka hadda markaan muslimiin nahay sidii hadda kelimadii aan aan sheegaynay asal ahaan in asal ahaan in aynu iska ilaalino waxyaalaha xunxun sida culimmadu inoo tilmaameen qolada maaratay caafimaadku waxyaalaha galmada ayaa kow ka ah lagu gudbiyo inaga marka in guurkii sharciga lagala ilaaliyo si sharciga loo guursado xumaantana zinada layska ilaaliyo dadka dhallinyartihiina ay guurka la fudaydiyo si wanaagsan dadkii israaba isu guursadaan iskana ilaalino taasa inaga ayaa asal inoo aha innaga muslimiin ahaana waxaan ugu dardaarmaya dadkeenna muslimiintaha ay iska ilaaliyaan zinada waxaana ilaahay wuu inaga ilaalin hada wabilahi towfiiq asalaamu calaykum maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
haddana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan maanta ku eegayno muranka siyaasadeed ee weli ka ogan arrimaha doorashooyinka ee puntland waxaa noo soo diyaariyey soona jeedinaya waryaheena nuux muuse birjeeb
kusoo dhowaada waa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo idinkaga imaanaya toddobaadkan puntland weli waxaa taagan muranka siyaasadeed ee puntland labada dhinac waa xukuumadda iyo madasha mucaaradka weli wax heshiis ahi kama gaadhin qabsoomidda doorashada iyo jihada la aadayo toona haddii ay ahaan lahayd doorashooyinka qof iyo cod iyo nidaamkii hore ee ay puntland kusoo dhaqmaysay shan iyo labaatankii sano ay jirtay haddaba barnaamijka faaqidaada waxaa marti ku ah wasiirka warfaafinta puntland maxamuud caydi dirir afhayeenka madasha mucaaradka puntland cabdiraxmaan maxamed dhoore iyo faysal axmed warsame oo ka tirsan bulshada rayidka puntland dhammaantood waxay joogaan magaalada garowe haddaan ku hormaro wasiirka warfaafinta puntland maxamuud caydi dirir maxaa xal loogu heli la-yahay khilaafka siyaasadeed ee ka taagan puntland
nuux aad aad baad umahadsan tahay waa salaamayaa martida kale ka qaybgalaysa barnaamijka nuuxa uu sidaa la ogyahay oo maaratay aan taariikhda ku hayno tan iyo markii barnaamijkan la bilaabay maaragtay saaxiibada diidan dimuqratisaytionka ama systemkii dowladnimo ee puntland inuu maaragtay xulidii ka gudbo iyo habkii qabaliga ahaa uu doorasho qof iyo cod aado laga bilaabo november laba labaatan labaatan iyo laba toddobiya labaatankeedii bay soo bilaabeen iyadoon doorashaba dhoweyn sarfaygii ugu horreeyey oo wacyigelinta markii la gelayey inay maaragtay sharo u dhigtaan waxay u dhigteen diiwaangelintii bay u dhigteen codayntii degmooyinka ay u dhigteen lama soo koobi karayn maaragtay horimaadka marka khilaaf hadda yimi oo laga gudba waxay ahayd nidaamkii qof iyo cod ee dowladdu soo bandhigtay oo la tijaabiyey oo in lagu bedelo systemka dowladnimada puntland oo ay shaksiyaad diideen weliba yacni nidaamkii xisbiyada ama ururada inay ka qayb galaanna ay diideen oo ay maaragtay gaar uga baxeen yacni inay aragtidii dadka reer la qaateen ay diideen baa looga gudbi laayahay dowladduna aanay nin maaragtay inay fuliso sharciga law and orderka ina dee sharcigu sarreeyo oo maaragtay awood loo isticmaalo qofkii sharciga ka hor yimaada dowladduna aanay isticmaalin ka dulqaadatay iyaguna ay danacoodu gaarsiiyey inay is hortaagaan awood nooca kastoo ay leeyihiin inay iska hortaagaan waa intaa keliya wax kale ma yaallaan
dhowr waa maqlaysaa arrinta wasiirka uu ka hadlay
horta waa ku salaamaya nuux muuse birjaax akhyaarta kale wasiirka iyo faysal aada baan u salaamaya walaalow sida wasiirka wuxu sheegay maaha waana protection hadiyo goor dowladdii adeegsanayso dimuqraadiyadan anigu ma diidanin in la abuuro saaxadii lagu tartami lahaa oo ay kalsooni ku dheexan tahay dimuqraadiyadduna waxay u baahan tahay arkaan bay leedahay lagu galo laakiin qofki inuu iska yidhaahdo dimuqraadiyad isagoo ujeedo kale leh macno ma samayso cod kastaa taa waa diiraysaa jabuuti dimuqraadiyad baa ka dhacda uganday ka dhacdaa etoobiya ka dhacdaa waxaa dimuqraadiyad lama yidhaahdo dimuqraadiyad waxaa la yidhaahdaa in hogaanka haya talada dalku in uu abuuro kalsooni dimuqraadiyaddii lagula tartami lahaa inuu meesha keeno madaxweynaha iyo xukuumaddiisu diyaar uma aha in ay sameeyaan kalsoonidii lagula tartami lahaa taasaa waxay caqabad ku noqotay in la diido doorashada ay wadaan doorashadu waa inay heshaa number one xeer waa inay heshaa number two guddi doorasho oo daacad ah oo lagu kalsoon yahay oo ka yimaada qaybaha kala duwan ee bulshada iyo qodobka saddexaad oo ah haddii ay muran dhaco ciddii kala saari lahayd oo ah maxkamadda suuriya oo si cadaalada u kala xukuminaysa haddii laisku qabto doorasho cidda kala saaraysa waa maxkamadda dastuurigahay maxkamaddii dastuuriga waxay ku jirtaa jeebka madaxweynaha gaar ahaan guddoomiyaha garsoorayaashu waa niman fiican laakiin guddoomiyuhu wuxuu ku jiraa jeebkii madaxweynaha number two guddigii doorashada ee ugu dambeeyay ugu dambeyn kan xataa hadda la magacaabay waa guddi aan si sharci ah aan meesha ku iman marka loo eego xeerarka doorashooyinka lambarka saddexaad waxaa weeye xeerarka doorashooyinka lagu gelayo ay xukuumaddu marka la galo doorashada kadib inta ay furto ay say doonto ka yeelayso markaa madaxweynuhu wuxuu rabaa doorasho isaga intuu isku leekeysiye shaar isaga uu tosho ah oo uu rabo inuu doorasho ku xoogo ama uu ku dhaco ama uu si khaldan ugu sii fadhiisto meesha ama uu ku helo muddo kororsi weyn laakiin haddii la heli lahaa saaxadii dimuqraadiyadeed ee saxda ahayd ee tartanka loo geli lahaa walaalow qof waliba hal cod iyo hal hal qof cod diidani ma jirto laakiin tani waxa weeye waa hal cod iyo hal qori baa la yidhaahdaa oo madaxweynuhu doonayo inuu qori ku socodsiiyo doorashada waxaana caddaynaysaa mar kasta wuxuu tagaa xerada konton iyo afaraad isagoo ciidana ku dhex jira ayuu yidhaahdaa doorashada ha socoto doorxil haddee sida daacaddaa tahay guddi doorasho madaxweyne waxaanuu riixayo uu goob iyo golo kasta ka leeyahay doorashaad soconaysa guddigii doorashaduna uu aaminsan yahay halkaa waxaa ka cad waa doorasho uu isagu doonayo keligiina uu isku filaysiinayo taasina cidan la geli mayso walaal dhowdhar waa mahadsan tahay sidoo kale faysal axmed warsame oo ka tirsan bulshada rayidka ayaa ku jira faysal waa aragtaa wasiirkana waa dhegaysatay afhayeenkii dhowdhar isagana waa dhegaysatay maxaa adiga dhankaagana leedahay arrimahan in khilaafkaani uu maaragtaaye xal laga gaari waayo
waxaan danaynayaa walaale horta waxaan taariikh intaan ka xiraan jira an waxaan qayb ka ahaa saddexdii degmo u horreysa hordhac ahayd oo aan dhihi karo waxay ahayd saddex hordhaca lagu guuleystay oo amnigu boqolkiiba boqol ahaa oo meelaha qaarkood saajida aan la ilaalinayn oo dad kalsooni jirtay arrimahaas leeyahay waxaan problemka intaan uu gaaray saddex shay baan dhihi karaa waa midda koowaade madaxweynaha aadistii uu xamar aaday oo degmooyinkaas saddexdoo lasoo doortay la fadhiisan waayey muddo dheerna ay dib u dhacdo oo dadka ay ka niyad jabeen kadibna saaxiibadii wada socday oo dowladda oo tiimka ahaa wasiirka maaliyadda madaxweynaha iyo rag kaloo la socday oo kala jabay iyadoon khilaafkooda qeyb bay ka ahayd oo conflictiga raggii xisbiga ka ah laftooda oo isdagaalay arrin saddexaad oo oran karna waxaa weeye markay degmooyinkii dambe oo saddexa deg ee soddonka degmo la qabanayay dastuurkii la bedelay iyo su dhammaan shuruucdii lafteeda oo lagaba qeyb kamid ay ka baxeen dad badan oo siyaasadda danaynayana kalsoonida ay ka dhintay iyo waktigii xukuumadda oo dhawaaday oo marka xukuumadda waktiga dhamaadana puntland sanadka u dambeeya badanaa waxay ka noqotaa hirig iyo in dadka siyaasad danaynaya iyo qofka ku fadhiyana uu rabo inuu sii joogo dadka danaynayana ay iyaguna rabaa inay mustaqabsamaan alcumuum caqabada meesha taal waxay tax u hirgeli waayeen dowladoo rabta inay sii joogto waktiguna ka dhamaaday mucaaradka oo doonaya iyaguna inay helaan saaxad ay ku tartamaan oo dowladda aaminsan wakti inay ka dhamaato aan model kale oo la geli kara aaminsan sidii hore madaxweynuhu in lagu galo waktiga cidhiidhi ah madaxweynahan uu ku adkeysanayo qof iyo cod laakiin waktiga uu ka dhacayo wakti lagu qabto iyaysan jirin intaa unba aan kusoo koobi karaa laakiin waa la xallin karaa haddii wada hadal iyo jiro iyo ixtiraam waxaana filaynaa inay xalisanto biidnillahi karim insha allah waa hagaag wasiir arrinta kale aadka loo hadalhaya waxaa ka mid a in arrimahani ay xukuumadda dana gaar ahi ka leedahay sidoo kalena dhanka isimadoo kale aysan go-aamadii ay soo jeedeen aysan waxba ka soo qaadin arrintaa maxaa ka leedahay
aad iyo aad baad umahadsan tahay nuuxow waxaa jira muxuu ahaaye soomaalida waxaa jira hal diidaysa geeday ku xoqato ma weydo mucaaradka ragga sheeganaya horta mucaarad maaha waa jabhado mucaarad waxaa ragga xisbiyada furtay ee doonaya dowladda xukunka inay kula tartamaan oo xisbiyadoodii ururadoodii markay xisbiye noqdeen beeg galay oo guddigoodii ay beeg ka mid noqotay horta xisbiya kuwaasaa ah raggan qoryaha sita ee banaanka jooga waad la socotaa afar iyo tobankii sideed iyo labaatankii nofembar labaatan labaatan iyo laba ilaa iyo afar iyo tobankii may xabad bay maalinba meel ka ridayaan meel aanay istaagin oo xabad ka ridini ma jirto waktina ma lumayno markaa sanad iyo dheeraad baa ka harsanaa madaxweneedkii dowladda waxaad la socotaa xisbiga ugu tuuka weyn oo jabhadahan ku jira yani waxa weeyaan inuu xisbi hubaysan oo haddana doonaya inuu siyaasaddii ka qayb qaato oo haddana shahaadadiisii qaadan waayey oole waxaan doonayaa muxuu ahaayey anigoo aan maratay inaan banaanka joogo siyaasadda inaan lug ku yeesho aan dowladda xukunka ku qabsado ma hayaan aragti siyaasadeed oo ay kaga qayb galaan doorashooyinka dowladdu waxdan oo ay ka leedahay inay systemka bedesho oo qof iyo cod ku bedesho oo dadku ay dowladooda doortaan saddexdii degmo ee la tijaabiyey ee dadku safafka dhaadheer u galeen lixdii subaxnimo ilaa lixdii maqribnimo oo laba qof oo isriixday aanay jirin baa caddayn u ah oo xisbi dacwooday oo yidhi waxbaa nalaga boobay oo nalagaga shubtay aanu jirin oo wax shiloo ka dhacay aanu jirin oo tobankii habeennimo lahayay natiijadii kasoo baxday xisbi walba iyo urur walbana ku qancay baa daliil u ah oo caalamka goobjoog ka ahaa oo on camera ay ahayd oo la daawanayay xarunta dhexe laga wada daawanayay goob walba waxa ka socda dowladdu dan ay ka leedahay oo aan ahayn inay siisanta dowladnimada puntland qof iyo cod u bedesho dadku dowladooda soo doorto si loo helo deganaansho siyaasadeed kalsooni shacabku dowladda ku qabo si ay u abuuranto maaragtay maaragtay dowlad oo majidata oo deganaansho siyaasadeed keenta oo xukunku dadku u dhowaado dadku dowlad iyagu la xisaabtamaan oo leeyihiin oo soo doortaan ay keenaan ta isimada haddaan ku noqdo isimadu madaxa door siyaasadeed ma laha laakiin door dhaqan bay leeyihiin door dhaqan waxay lahaan jireen dhinaca siyaasadda marka lasoo xulayo xildhibaano haa beeluhu way soo xulaan cuqaal mingarbood isimo waa soo xulaanay laakiin halbeeg uma aha siyaasadda meesha maanta la maraya afar sanaa lasoo socdaa oo qof iyo cod marba in lasoo tijaabiyey almost boqol kiiba toddobaatan iyo shan shaqadan waa la qabtay soddon iyo saddexdaa degmaa doorasho laga soo qabtay sideed boqol iyo dheeraad xildhibaanaa baa soo baxay oo dadkoo doorteen oo golaha deegaanka afar boqoloo kun baa isu diiwaan gelisay markii koowaad lixdan sannadood inay doorasho ka qayb qaataan waddadu waa caddahay dastuurka uu maaragtay saaxiibkeen leeyahay waxbaa laga bedelay dastuurka in la bedelo qodobka boqol iyo soddon iyo sagaal ee dastuurka ay ku qoran tahay qaabka loo bedelayo dowladdaa soo jeedin karta waxaa soo jeedin kara baarlamaanka waxaa soo jeedin kara shan kun oo muwaadin baa soo jeedin kara oo codsan kara waddadii saxda ah buu maray xukuumaddaa soo jeedisay baarlamaanka loo gudbiyey baarlamaanka cod buu u qaaday in la bedeli karo yaan la bedeli karin degmooyin baa la qaaday markaasaa doorashada dastuurka wax laga bedelay doorashadu maba dhammaan saacadaasaanay weli doorashadu dhammaanin markii la bedelayana doorasha ma dhammaan degmooyin baa markaa weli laga qabanin markaa taasi justification noqon mayso laakiin waxaa meesha yaalla shaksiyaad diid dowladnimada dafiray dowladnimaday dafireen booliiskii ma aqoonsan oo waa dileen booliiskii waad la socotaa inay airboodka booliiskii ku dileen sanduuqyadii inay ku weerareen muxuu ahaaye b s u shaqaalihii la tababaraya inay ku weerareen baarlamaankii oo fadhiya inay weerareen yacni shaq shaksiyaad dowladnimadii dafiray oo booliiskii dilay oo yacni xidhay waddadii gaalkacyo ilaa iyo garowa isku xidhaysay intay xidheen si aanay sanaadiiqdu burtinle iyo u aadin mudug u aadin yacni shaksiyaad ciidamadii ammaanka dilay dowladnimadii dafiray baarlamaankii dafiray maxkamadii dafiray madaxweyne aan aqoonsanayn warqadda shalay ay soo saareen doraad waad arkaysa inay ku qoraayeen annagu wadahadal dooni mayno haddaanu madaxweynuhu nala fadhiisanayn adduunka ma dhacdo wadahadal madaxweynaha ka bilaabna guddi wasiira ah oo wasiirkii arrimaha guduhu ku jiro baa wadahadal bay ku baaqday mar horey ku baaqday mar dambay ku baaqday guddi bay umaga u xil saartay in wadahadal loo fadhiisto oo ciddii aragti dowladda ka duwan oo doorasho lagu gelayo qabtaa bal lala dhegaysto oo maaragtay laisu soo dhawaado oo la wada hadlo oo la wada shaqeeyo warqad waxay kusoo saareen iyadoon la wada fadhiisanin annagu haddaanan madaxweynaha arkayn oo isimadayadii muxuu ahaayey go-aankoodii la qaadanayn sideedda january baa noo doorashaa sideed dalka uma talisaan idinku dowlad buu dalku leeyahay mas-uul bay siyaasadda ka tahay inay jihayso isimadana laba isim uma go-oomin karaan boqol iyo kontonka isimi reer puntland laba isim uma go-aanin karaan waad la socotaa arrintii boosaaso ka dhacday isimada hadda ay leeyihiin go-aankoodu arrintii boosaas ka dhacay mas-uuliyaddeeda inay iyagu lahaayeen dagaalkii boosaas ka dhacay agaasime xilka laga qaaday oo diiday inuu xilwareejin sameeyo inay gaadhay isime inay warqad u qoraan yahay isagaa gar leh taasina ay dagaalka sabab u ahayd ay sabab u ahayd inay yidhaahdaan isimadaasi dekada boosaaso boqol kiiba toddobiya toban baan rabnaa ina lagu wareejiyo dakligeeda isimaa dekada boosaaso dakligeeda lagu wareejin karaa mise maamulka dalka lagu wareejin karaa waxyaabahaas oo dhan waxay kutusayaan dawlad diib qof aan dawladdaba aqoonsanayn sharciga aqoonsanayn dastuurka aqoonsanayn doorasho doonay qalalaase raba inuu dalkan geliyo lasoo kiraystay oo ajnebi ku shaqaysanayo oo muxuu ahaayey doonaya record baa loo hayaa maaha waxaan iska in gacmo shisheeya ku shaqaysanayaan oo doonayaan inay dalkii dalkani inuu dila ay doonayaan su-aashii ka jawaab su-aashii ka jawaab wasiirka meelo kale ha gelin su-aashii ka jawaab waagag n xildhibaan waxaan rabay dhowr inaan ku weydiiyo idinka laftirkiina waxaa la tilmaamayaa inaa caqabada qeyb ka tihiin oo aada colaad hurinaysaan sidoo kaleetana aada diidan tihiin in maaragtay jihadani ay xukuumadda tilmaamaysa in la aado jihada kalena aada ku adkeysanaysaan oo idinkana dana gaara aada dhankaasi ka eegeysaan maxaad ka leedahay horta walaal nuuxow waxaad su-aal la weydiiyey meel kale iyo hawlo kale iyo eedeyn iyo cambaarayn iyo waxba ujee ayuu ayuu gelaya mas-uuliyiin baynu nahay dalkeena wada leenahay doorasho nabadgelye ayna dhacdaynu doonaynaa dadkeenii bayna dhegaysanaya oo baqaya oo farta wadnaha ku haya in aynaan ka fogaano weeye hadallada cunfiga keenaya eedeynta iyo provocationka ah oo aynu dadka u sheegno doorasho ma qabsoomaysaa siay ku qabsoomaysaa maxaa khaldan maxaase saxan haddaan taayada usoo noqdo annagu walaal doorashanu diyaarna dowladdana ma haysano dowladdana waxaad og tahay intaa uu sheegay wasiirku inaanay waxba ka jirin laakiin dowladdu dagaalkii ugu horreeyey ay ku qaaday institutionkii dhammaa ee dalku lahaa oo uu lamber onka yahay baarlamaanka waa kii weerari jirtay labada kun iyo sagaal iyo tobankii sideed xildhibaan bay sharci darra uga saartay boosaasay dagaal ka riday xubnihii federaalka ee beeluhu lahaayeen bay xoog ku boobtay gaalkacyay nabadoon dhan oo ilaa iyo hadda caafimaadkiisa lala tacaalaya ay ku weerartay gorowey saddex dagaal ka riday la odhan lahaa maanta dhib bay geysatay dowladda horta dhib geysatay waxaa soo hadhay anaga doorashada annagu doorashada dalada waxaa ka mid ah afar urur oo doorashooyinka ka qayb galay saddexdii degmee hore iyo golayaashii deegaankada waxay uga xoog siiteen markay waayeen kalsoonidii doorashada una arkeen madaxweynuhu inuusan habin doorasho xor oo xalaal oo dhacda markay arkeen in lagu filaaday si sharci darro ana loogu furay in la yidhahdo xusbiyada hala kordhiyo wasiirka waxaan u sheegayaa ama idinka idiin sheegayaa doorasho marka la gelayo xeerkaa horeeyo xeerkuma dambeeyo doorashadii golaha deegaanka waxa lagu galay sagaalka urur saddexda xisbiya ugu sarreeya ayaa ayaa noqon doona xisbiya saddexda urur ee ugu sarreeya ayaa xisbiya noqon doona waad ogeydeeno doorashadii markay dhacday madaxweyne wuxuu yidhi khasab waxaan ku furayaa dastuurka isagoon sharci u maraynin oo wuxuu sharci ahaan ugu maraynin waxa weeye xukuumaddu waa runtii qodobka boqol soddon iyo sagaalaad xukuumaddaa soo jeedin karta in dastuurka la furo shan meelood oo meel baarlamaankaabaa soo jeedin karaa shan kun oo cod dadweynena waa soo jeedin karaan markaa madaxweynuhu qodobkanuu lahaa ha loo furo dastuurkuu soo jeediyey sharci darray ahayd oo xeer doorashaa ka horreeyey oo lagu gala waxay ahayd inay saddex xisbi soo baxaan halkaa marka ay maraysay xisbiyadii doorashada galay uu mideeya ka mid yahay iyo horseed maxkamadda dastuuriga dacwad bay u gudbiyeen waxay ku yidhaahdeen qaabka loo furay dastuurka ee la leeyahay xisbiyada hala kordhiyo maxkamadda dastuuriga ma sharcda mise waa sharci darro maxkamadii dastuuriga ahayd waa ka jawaabi weyn dhasbinkana waa ku tuurtay dacwadda sidaasay xisbiyadaasi uga baxeen doorashadii oo ay yidhaahdeen anu noqono doorashadii aynu naqaani tahayna doorasho ma ahayn hadday maxkamadda dastuuriga ahayd ay ogolaan lahayd inay dacwad qaado dee waa lagu kalsoonaan lahaa maxkamadii dastuuriga waa fadhi shan dacwadood baa loo gudbiyey shantii midna ma qaadin waxaanu kuleeyahy wasiirku maxkamadda maxau tegi waayo maxkamaddu haddii aanay dacwaddii loo gudbiye qaadaynin dadkani maanta isma qabsadeen maxkamaddaana kala jihayn lahayd marka annagu walaal doorasho ma diidanin dowladdana waktigii waa ka dhammaaday marmarsiyana waxay ka dhiganaysaa hal qof iyo hal cod ka qaban madax wasiirkuna hadda wuxuu ka sheekeynayay dad baa saf galay dad baa codeeyey war waxaa layskuma diidana quruxda iyo wanaagga dimuqraadiyaddina lama diidana ma dowladdan samaynaynin kalsoonidii lagu qaban lahaa doorashada maxkamaddii kala saari lahayd nifta madaxweynuhuna wuxuu yidhi ha shaqaynina annagu waxaanu diyaar u nahay haddii uu doorashadii madaxweynuhu ku qaban waayey eerjeena weri ama dimuqraadiyadana noqota waxay doontaa ha noqotee in loo noqdo si uu lifaaqa baarlamaanka dastuurkiina lifaaqu uu sheegayay ahaa ee istimadu ay soo saareen ay u arkeen haddii aanay doorasho dimuqraadiyada xilligeedii laga gaadhsiin karaynin sidii horeba u dhici jirtay in lifaaqa loo noqdo go-aanka ay istimadu soo saareenna waa go-aan dhaqan dastuurkaana qaba isimadu waxa ay soo saaraan inay lama taabtaan tahay wasiirkana waxa ka khaldan isagii madaxweynuhu war isuma hayaan isagu waxaa la yidhi wax difaac mooyaane xaqiiqada meesha taalo war uma hayo dalkan cidda uu leeyahay way kusoo duulaynaa hadday cidi kusoo duusho waa imaaraadka oo ciidamadiisii b n d f wasiin jiray dadka laynaya waa ka baxa waa mahadsanta dhor wasiir arrintan ah mucaaradka ay aada uga cabanayaan oo ah in maxkamaddii dastuuriga aysan shaqaynayn oo dib loogu noqon lahaa arrimahan oo kale markay dhacaan xukuumaddana arrintaa maxay ka dhihi lahayd
horta anu dee maxkamadda afhayeenu ma ihi oo su-aalaha maxkamadda inaan ka jawaabo aniga maaha shaqadayda ma aha hase ahaatee maxkamad marka dacwad loo dhiibto dacwadda de waa la sugaa maxkamadda intay dacwo geysteen bay horteeda shir jira ay ku qabanayeen kayskii maxkamadda ka sheekeynayeen dee maxkamadda shaqadeeda lalama wadaago ama dacwaddaa loo dhiibtaayo waa la sugaa ama dee horteeda brogram lalama fadhiisto marka farafaraynta iyagaa maxkamadda ku bilaabay kalsooni darrana iyagaa ku abuuray inay horta dacwadoodaba qaadi inay imanayaan oo diyaar u yihiinba nimanka sharcigiiba diiday maxkamadda waa afgabaatiya maxkamadda sidaa ay dastuurka u diideen baanay maxkamaddana u ogolayn booliskana u laynayaan oo booliska u dilayaan ninka booliskii dee ammaankiisa ilaalinayay oo dastuurkii dafiray oo baarlamaankii weeraray maxkamaddana qiimo uma hayee waa ku afgobaadsanaya maxkamadda horteedu shir jaraa'id ku hayay intuu galkii dhiibtay isma raacdo dee kays maxamed maxkamad ku jira oo aan laga gaadhin horteeda in muxuu ahaaye lagaga sheekeeyo oo go-aamadii soo bixi lahaa lasii faaleeyo maaha nidaamka maxkamadaha oo loo garnaqsado maaha oo sharcigaa maaha waxaanu war u haynin dee horta waa dhoore waxa weeyaan ma aha ragga maaragtay jabhadaynayana ma aha kuwa go-aanka siyaasadeed lena ma aha in sabab uu dowlad isagu kalarka ciilkii wuxuu qabaa in laga eriyey xildhibaan laga cayriyey unbu ciilkeedii qabaaye dhoore go-aano kama go-o raggii diiday inay xilka wareejiyaanna maaha oo jabhadeeyey kuwa magaalada kusoo duulay oo qoryaha sababu dowladda ugu qayliyaba anuu dhoore garan maayaba dee horta wasiir anigu labadaynuba adiguna wasiir baa tahay la magacaabay oo awoodda malihidoo deni baa iskale aniguna dee afhayeenka dalladaan aho waxaan anigu idhaahdun baa socdo waad ogtaho dee go-aamadan soo saarnun baa lagu shaqeeya laakiin waxaad tiri garsoorkii hortiisii baad ku qabateen dacwaddii ka qaylisay de haddii garsoorkii dacwaddaydii qaadi waayey soo inaanu ahna maha dacwaddii noo qaada haddii dacwaddii maxkamaddii qaadi weyday waxaan aad leedahay sugna toddoba sannadood baan sugnaa soo waxaa laga hadlayaa waa doorashadii waxaa lagu yiri war dastuurka la furay waa khalad doorashaanu gelaynaaye qodobkaa noo fasira maxkamadda dastuuriga ahayd so inay fasisho ma aha oo tiraahdo ama waa khalad ama waa sax hadday aamusto soo kalsooni darra iman mayso haddii si aanu niri dacwaddii qaada oo aanu xasuusinay dee kalsooni darra maaha haddaanu dacwadu ge haddaanu kalsooni darra ku qabnana dacwadu maanu geysanayn meel baanu ka cambaarayn lahayn laakiin ilaa hadda waxaanu leenahay up to now toddoba bilood baa wasiir ka soo wareegtaye dacwadda toddobada wasiir toddobada bilood ka soo wareegtay anigu adiga ku aflagaadeyn maayo waxna kuu sheegan maayo xilka aada haysidii qaynuunkaagana ka hor iman maayo maxkamadda dastuurkaahi waxaa loo geeyey maxay u fasiri weyday waa hay-ad madax bannaan oo garsoora oo dowladda ka mida eh maxay u fasiri laada haddaanu khaldan nahay ha noo sheegto walow kaana hadde khalad ba hanagu xukunteen haddaanu saxanahayna ha sheegte laakiin wasiir ma aha inay inagu yooyootamayno waxaanu rabnaa dadki inaynu doorasho u qabano doorasho adigu waxaad markiiba la boodaysa waxbaa la dilayaa dadkaad bajinaysaa ummaddaad rabta inay barakacaan waxaa inaga daa sidee doorasho xalaala xora u qabanaa dadkeynana uga joojina inaanay qaxin oon dhibaata u dhicinin dowladdana aanay verificationka iska daysa oo saaxadda doorashada ha ku soo noqoto wasi waa mahadsantahay dhowre waxaan rabaa inaan u gudbo xalka ugu dambeyntii xalka muxuu noqon karaa iyadoo maaragtay laga gudbayo xaaladahan taagan labada dhinacna isugu soo dhowaan karaan waxaan ku hormarayaa faysal axmed warsame oo ka socdo bulshada rayidka aada baad umahadsan tahay walaal runtii anu waxaan hal ku arkaa in la wada hadlo inaysan noqon colaad doorashada iyo iyo iyo maaragtay ee dhacdo doorasho nabada in miidku hadalka la yimaado inaan cid wax gooniya ee la carari karin in la helo doorasho wada ogola in la ilaaliyo amniga iyo nabadgelyada dadka shacabka ah mar walba in laga fogaado dagaal iyo maaragtay gacanka hadal wixii dhacayna aysan dib usoo noqon xiligeedan ay ku dhacdo oo noqota maaragtay mandateka dowladda waa shan sano deed dib ina doorasho dhacdo nabada oo wada ogola oo dadku heshiis ku yahay intaan umacama o dhan laha ilbaxnimada loo wada hadlo aysan noqon gacanka hadal iyo dagaal aysan cidina fulin
dhanka mucaaradka oo kale dhowr xalka maxaa u aragtaan ugu dambeyntii waanu xalka waxaan u arkaa go-aankay isimadu soo saareen ee ahaa in lifaaqii bar- dastuurka ku lifaaqsanaa ee ahaa in lix iyo lixdankii odayaasha soo xuli jireen in la qabto xilligeeda inay ku dhacdo afxumo iyo iscambaarina aanay meesha imanin gacanka hadal iyo bajin iyo baqdina aynu iska dayno mas-uuliyiin baynu nahay dad baa ina sugaya waxaynagu xidhan masiir dhan oo ay puntland leedahay inaynu is-aflagaadeyno oo hadal xanaf la tuurno waxa ka qurux badan in aynu la nimaadno jawi degan oo lagu wada fadhiisto xukuumaddu mandateku waa qodobka toddobaatan iyo sagaalaad baa sheegayaan baarlamaanka iyo madaxweynuhu waxay xaq u leeyihiin dalka inay joogaan oo maamulaan waa shan sannadood madaxweynuhuna sideed toddoba jiina weriga kaga eg tahay baarlamaankana koob iyo soddonka december bay kaga eg tahay shantaas sanayd mandate haystaa wax ka dambeeya iyo ku darsi mandate uma haystaan aanus hayna soo hor fadhiistaan ha aqbalaan go-aankii isimada runta iyo realitigana ha u soo laabtaan doorasho hal qof iyo hal cod hadda lagama gaarsiin karo inagoo jawi degan aan isqancinno keena khaldanna ha- khaladkiisa ha la soxo dadkana iyoynaan baqdin iyo waa la isdilayaa iyo askar baa disheen iyo jabhad baa tigi iyo waxan walaalow waa hadda anaga tiraahdo isdifaac oo aan afxumo iyo dagaal kaga jawaabo waxba soo kordhin mayso waxa waxa soo kordhiyada oo ah sidaa faysal sheegay jawi degan walaaltinimo leh ehelnimo leh diinnimo leh garasho leh dowladnimo leh ahna dad isu damqan karaya oo dareenka dadka ka jawaabi karaya oo aynu dadkeena si niyad sami ah aynu ugu qabanno doorasho hufnaan la oo xor oo xalaala sidii hore ugu dhici jirtay anu qodobkaasaan qabaa walaalkii wasiirkana anugu ma aflagaadeynayo xil baa lagaa qadiyo xoolaa lagaa qaadiyo ma odhanayo laakiin waxaan ku soo dhaweynaya inaan si qurux badan oo mas-uuliyad ku dheehan tahay u wada hadallo doorasho xor oo xalaalan u qabanno waa mahadsantay wasiir ugu dambeyntii gabagabadeen soo gaarnay waxaan jeclaan lahayn xalka ay dhanka xukuumadda ay hayso oo arrimahani laga gaari karo colaadna maaragtaye laga hortegi karo
nuuxow aad baad umahadsan tahay waxaan rabnaa marka hore horta inuu qofka siyaasadda damaca ka galaya reer puntland inuu horto dowladnimada inuu qirsan yahay inuu waddanka dowladi ka jirto inuu qirsan yahay dastuurka dalka inuu hogaamsan yahay amniga dalka inuu ilaalinayo oo aanu ku xadgudbayn dowladda iyo sharciga iyo dadka reer puntland inaanu intaa midna ku xadgudbayn xeerka hadda yaallo oo ah waxaa laga soo gudbay afar sano waxaa la marayaa doorasho iyo qof iyo cod oo almost boqolkiiba toddobaatan lasoo qabtay golihii deegaanka oo sideed boqol iyo dheeraad xildhibaan usoo baxeen soddon iyo saddex degmo doorasho laga soo qabtay doorashada intaas oo dhan soo jiitamaysa soo socotay oo weliba sanad iyo shan bilood ay qoryo la hortaagnaayeen oo sideed jeer ay ku oo kala duwan bishii november ilaa iyo afar iyo tobanka may ay maalinba meel xabad isuga taagayeen horta doorasho xulid ah oo lix iyo lixdankii horta cidi ku noqon mayso maaragtay qolada hubaysani ha u sheegto caqligooda ha u sheegto doorasho lix iyo lixdana horta cidi ku noqon mayso waayo dadka reer puntland xaq bay leeyihiin kama xuq afar qof kama xuquuq badna qof iyo dowladda wada hadal bay furtay intaana waxay ka tudaysay raggan qoryaha sitaa inay la dagaalanto oo ciidan ku saarto weligeed dowladdu way ka warwareegtay maalinna kuma duulin sagaal jeer in ka badanna bay muxuu ahaay qorya isula taageen maaragtay waddo walba isla taageen haddeeraa ciidan magaalada ku jira hadday doorasho doonayaan intay ciidamada magaalada ka saaraan oo hubka iska dhigaan oo sharciga dawliga u hoggaansamaan xuquuqda dadka reer puntland leeyahay mid lamida bay leeyihiin yacni aragti siyaasadeed ha ku doodeen miiska wadahadalka ha soo fadhiiseen iyagoo ammaan oo aan qoryasidan oo dadka barakicinayn oo dadka bajinayn oo magaalada gubayn oo baarlamaanka weerarayn oo sanaadiiqda gubayn oo booliska laynayn oo reportka qabsanayn bal horta iyagoo caafimaad qaba oo nabada dowladda guddi wadahadal bay magacawday ha ka soo jawaabeen hoygahay wadahadalkiiswadahadalkiisukeenyaa wasiir balaayada wayna ku imanaysa haddaad balaayo doonaysa waa nin qori sitaa balaayada doonaya magaalo dhan oo la degan yahay weeraray balaayu doonayahay dowladdu wadahadal bay ku baaqdeen idinkoo caafimaad qaba oo miyir qaba oo aan qoriyo sidanin kaalayo miiska soo fadhiista aragti keena dowladdu aragti bay qabtaa qof iyo cod idina aragtida aad qabtaan keena waa laga wada fadhiisanayaa waa laga wada hadlayaa waa laga israacayaa han haddaad leedihiin meeshii aad iidda hadalka ma ka yidhi han haddaad leedahay siyaasadeed maya iidda hadalka ka yidhi war horta hadalka makayga iiddaadee maya dowladda dalka ka jirta inaad dowladnimada adeecdo oo u hogaansanto oo sharciga ixtiraamto oo dastuurka ixtiraamto oo kala iyo dowladnimada aad ixtiraamto oo dadka reer puntland aadan barakicinin oo baqdin gelinin oo u hanjabin waa idin laynaya haddaan doorashada jir aadan odhanine imaw miiska wadahadalka miiska wadahadalka imow dowladdu gacan bay kuu fidisay diyaar bay kuu tahay guddi baa lagu magacaabay miiska wadahadalka imow aragti keen muxuu ahaay laakiin qoriga iska dhig qoriga iska dhig qoriga iska dhig qoriga iska dhig intaad qoriga iska dhigto aragti la imow dowladdu nabad bay kuugu baaqday cafis bay kuugu baaqday wadahadal bay kuugu baaqday miiska wadahadalka kaalay miiska wadahadalka kaalay waa laga doodayaa doorashaa laga doodayaa nabad baa laga laga wada hadlayaa degenaanshaha laga wada hadlayaa dad xuquuqdooda siman tahay oo muwaadina oo siman oo qofku xaq leeyahay baa laga hadlayaa nimo ku biir xisbiyada xisbiyada siyaasadda usoo biir shahaadadaadinta iska dayso dowlad dowlad ku hoos dowlad dowlad ku hoos nool lama ogola dowlad dowlad ku hoos nool adduunka kama dhacdo intaas ayaan kusoo gebagabeynaynaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ku saabsanaa xal u helid la-aanta khilaafka siyaasadeed ee ka taagan puntland waxaan u mahad celinayaa martideeda barnaamijka wasiirka warfaafinta puntland maxamuud caydi dirir afhayeenka dalladda mucaaradka cabdiraxmaan maxamed dhoore iyo faysal axmed warsame oo ka tirsan bulshada rayidka puntland waa mahadsantihiin dhammaantiin
aad ayuu u mahadsan yahay nuux muuse birjab oo nala socodsiinayey barnaamijkii faaqidaada toddobaadka weliba waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in gargaarkii bini-aadinimo ee ugu ballaarnaa uu soo gaaray dalka tan iyo intii masiibada daadadka iyo fatahaadaha ay ku dhufatay soomaaliya
gargaarkan oo dhan shan iyo labaatan kun oo tan ayaa waxaa soomaaliya ugu deeqday dowladda ruushka iyadoo markabkii siday uu shalay soo gaaray dekedda magaalada muqdisho sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya axmed macalin fiqi oo guddoomay kaalmada
runtii maantay sharaf weyn bay noo tahay inaan halkan ku guddoonno shixnadan weyn oo tii u weynayd oo gargaar ah oo ayaamahan dalka soomaaliya soo gaarta oo naga soo gaartay dowladda ruushka uuna maaragtay wakiil ka yahay safiirka jabuuti ee soomaaliya u fadhiya min israa'iil waxaan rabnaa inaan u mahad celinno dowladda ruushka oo safiirku wakiil ka yahay iyo madaxweynahooda garashadooda ay u garteen soomaaliya oo hadda xaalad adiga ka jirto inay gargaar labaatan iyo shan kun oo tan oo qamadi ah oo gaaraysa shan boqol oo kun oo kiish oo min konton kilogaraamah yacnii wax weyn weeye saacad dadka soomaaliyeed ay wajahayaan daadad iyo fatahaado burburiya magaalooyin buundooyin saameeyey dad laba laba milyan iyo barah ay barakaceen milyan iyo boqol kun dad ku dhow ay dhinteen boqol qofood oo muwaadiniina biyahaas u dhinteen iyo ka badanba
wasiir fiqi ayaa sidoo kale sheegay in gargaarkan uu yahay qaybtii ugu horreysay ee ka mid a konton kun oo tan oo soomaaliya ay ka codsatay ruushka kadib markii moscow ay booqdeen mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda federaalk
waxaa booqday prime minister ku-xigeenka iyo wasiirro dalka raashiya arrinta deen cafinta oo aan uga mahad celinayna iyadana waxaana la soo saxiixay konton kun oo tan in raashiya laga codsaday oo dowladda soomaaliya ay ka codsatay ayaguna u garteen qaybtii koowaad oo haafa ayaa hadda timid waxaana rabnaa inaan la gaarno dadka daadadku hadda ay saameeyeen iyo fatahaadaha sida ugu dhaqsaha badan dowlad goboleedyada kala duwan iyo degmooyinka siday uga kala dhibaato badan yihiin in deeqdan iyo deeqaha kaloo yaalla iyo kuwa soo socdaba inay mudnaanta koowaad u leedahay dowladda soomaaliya in dadkaas aan la garab istaagno hay-adda sodmana ay shaqooyinkaas qabato hay-adihii internationaalka iyaguna gacan weyn bay geysanayaan waxaan rabnaa inaan si gaara safiirka markaan la fadhiisanayno aan uga wada hadalno wixii kaloo kaalmaa oo diyaarado iyo waxaan lagu qaadayo qalabkaan lagu qaadayo oo dadka qaar iyo doomo dadka lagu soo badbaadinayo inaan gooni ula fadhiisanno laakiin marka koowaad dowladdu dadaalkaasi waddaa
gargaarkan ayaa ku soo aadaya iyadoo soomaaliya ay wajahayso xaalado bini'aadanimo oo ka dhashay daadadka iyo fatahaadaha ay keeneen roobabkii ay wadatay dabaysha ilniino taasoo saamaysay in ka badan laba milyan oo ruux
intaasaan ku dhaafno warbixintaasi weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha ilabuube iyo codkii cawaalo aadan ayaa u dambeeyey idaacaddeenii galabnimo tan iyo idaacaddeenii fiidnimo nabadgelyo